رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا أما بعد أيها الحاضرون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal dhammaanteenba galabta waxaynu isugu nimid inaynu wada dhegaysanno muxaadaro aada iyo aada u qiimo badan oo ciwaankeedu uu ku saabsan yahay sifaatu daalibi naajix ardayga naajixa ah tilmaamihiisa iyo sifooyinkiisa muxaadaradaasi oo iftitaax iyo furid u ah dowro ama siminaar diineed lagu qaban doono masjidkan barakaysan ee masjidu abi hurayra bisha ramadaan muxaadaradaas oo runtii aada iyo aada u muhiima gaar ahaan ardayda haddaynu nahay aynu ka rajaynayna inaynu faa'iido badan ka helo waxaa marti inoogu ah kollay muxaadarada shaykhuna abu khaalid axmed abdisalaam aadam innagana waxaa laynooga baahan yahay inaynu si wanaagsan u dhagaysanno wixii aynu maqalla ama aynu barannana camal aynu u rognaynu ku dhaqanno imakan sheekhaynu ku soo dhowaynaynaa jazaahu allahu khayran falyatafadal shaykhu maajuuran mashkuura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله سيدا أخونا شيخ أحمد تلمامي وحكلمتنا مانتو أي كساب سنتهي من صفات الطالب الناجح waxyaabo ka mid ah tilmaamaha uu leeyahay ardayga ku guulaystay dalabkiisii cilmiga uu dalbaayey walaalayaal run ahaantii maanta waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu nicmeeyey waxaa ka mid ah dalabulcilm in meeshii aad tagto iyo masaajidkii aad aragtaba in macmuur ku yahay dalabatulcilm in maanta gaar ahaan daayartu ay u soo jeedsatay dalabulcilm inay cilmiga sharciga ah dalbaan oo ay bartaan taasi waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ugu mahadnaqayno run ahaantii astaan iyo tilmaan wanaagsanna u ah cawdatulumma ila addiin noqoshada ummaddu ay u soo noqonayso diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo istiqaamada iyo toosnaanta laakiin wanaaggaas iyo nicmadaa aynu arkayno raadadkeedu la mahadin maayo oo noqon mayso mid midho wanaagsan laga goosto haddii aan laga helin qofka daalibka ah aadaabtii daalibka iyo sifaadkii ahlulcilmiga waxaa walaalayaal aad iyo aad muhiim u ah inaynu ku dadaallo adabu ahlilcilm iyo sifaadka iyo akhlaaqda culimmada waayo aladabu qabla alab waxaanaynu sifaadka iyo tilmaamaha uga jeednaa uun aadaabta looga baahan yahay daalibulcilm wada tilmaami mayno oo way ka ballaadhan yihiin wax mowqif iyo meel lagu soo ururiyo laakiin sida ciwaanka aad ka fahmaysaan waa wax ka mid ah min sifaati daalib annaajix waa bacdi ama badh ka mid ah tilmaamaha iyo aadaabta uu leeyahay daalibka naajixa ah alladii najaxa fii talabihi lilcilm ka ku guulaystay dalabkiisii cilmiga uu dalbaayey waayo aalibulcilm imaa an yanjax yacnii labadaasun buu udhexeeyaa imaa inuu ku guulaysto dalabulcilmiga iyo inuu ku fashilmo oo uu ku dhaco oo aanu waxa weeyaan guul ka gaadhin mana aha cilmiga naaficii keliya maa xufid wa jamcu riwaaya yacni wax badan in la urursado oo la xafido oo la xambaaro oo keliya ka turjumi mayso cilmiga naafica ah ee qofkana anfacaya bulshaduna ay ku intifaacayso laakiin alcilmu annaafic waa ka sifaadkii iyo aadaabtii ehelkiisa laga helay ee qofka naftiisa wax ka beddelaya bulshada uu ku dhex nool yahay wax kaga beddelayo midhihii wanaagsanaa uu ka goosanayo dariiqii culimmada rabbaaniyiinta ahaa uu ku qaadayo hada huwa alcilmu annaafic ka kale waa kasratu lxujaj xujo unbaad kororhsanaysaa oo wax nafci ah ka goosan maysid walaalayaal ikhtisaaran lilwaqt innakoo soo gaabsanayna wakhtiga oo iska kooban aawadeed waxaynu tilmaami doonnaa biidni illaah jalla sha'nu afar sifo oo ka mid ah sifaatu aalib annaajix alikhlaas almuwaadaba ixtiraamu shaykh laa yatacallamuhu ilaa liyusiiba bihi caradan min addunya marka waa culumtii sharciga ahayd ee ilaahay lagu caabudayey maaha culumtii dunyawiga ahayd ee qofku laga yaabo aad ku shaqaysatid waxaad ku heshid nijaaradii handasadii injineerinkii waxyaabahaas ma aha laakiin cilmigii sharciga ahaa cilmulkitaabi wasunna ee ilaahay rubihiisa iyo raxmadiisa lagu rajaynayey cilmigaas qofka barta laakiin laa yatacallamuhu ilaa liyusiiba bihi caradan min addunya aan u baranayn cilmigaas ilaa dheef adduunye inuu ku helo mooye wax kale aanu baranayn qur-aankii buu bartay sunnadii buu bartay diintii ilaahay buu dalbay laakiin uma dalbayo dheef adduunye ku helmooye ujeeddo kale ka arrintaa ku dhacaa lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama jannada inuu ku galo iska daaye urteeda ma helo maalinta qiyaame ciyaadan billaah waxaa culumta sharcigaa loo dalbaa ee kitaabkiiyo sunnada loo bartaa waa in ilaahay ridihiisa iyo raallihaanshihiisa lagu helo oo jannadiisa lagu mutaysto oo cadaabkiisa iyo cuquubadiisa lagaga badbaado laakiin waa marka ikhlaas laga helo laakiin ikhlaas marka la waayo cilmigii sharciga ahaa ee inaad ku badbaado loo baranaayey iska dhaaf inaad ku nabadgashee waad ku halaagsamaysa xadiidkii kale saxiixa waxa uu ahaa awalu man tusacaru bihim annaar yowma alqiyaama alaaa maalinta qiyaame dadka naarta lagu huriyo ee la geliyo waxaa ugu horeeya saddex qolo waxaa saddexdaa qolo ka mid ahaa taalibulcilm kii cilmiga dalbay qur-aanka akhriyey bartay dadka baray qaari'ulqur'aan baa ka mid aha markaasaa la keenayaa markaasaa ilaahay qirsiinayaa nicamtii uu siiyey oo uu odhanayaa miyaanan taa iyo taa kuugu nicmayn markaasuu qiranayaa markaasuu allah ku odhanayaa yowma alqiyaama maxaad nicmadaa ku samaysay soo odhanayaa ilaahayow adiga dartaa baan qur-aankii u akhriyey oon dadka ugu akhriyay oon u baray fa yuqaalu lahu kadabt waxaa lagu odhanayaa been baad sheegtay wa innamaa qara'ta alqur'aana liyuqaala laka qaari waqad qiil been baad sheegtay waxaad qur-aanka u akhriyaysuun ha lagu yidhaahda hebel oo kale miyaad aragteen in lagugu ammaano intiina waa lagu soo yidhi ujeeddadaad ka lahayd iyo hadafkaagii waad heshay ha lagu ammaano waana lagu soo ammaanay ilaahay agtiisa waxba kuma yaallaan yacnii sinfigaas kaa cilmiga dalbay ee bartay waxa uu ka mid yahay kuwa maalinta qiyaame loogu hor cadaabayo yacnii waa camal jaliila oo aad iyo aad u qiimo badan oo la rabay inuu ku badbaado muxuu ugu halaagsamay waayo waxaa laga waayey sifatlikhlaas walaalayaal idan laabudda min alikhlaas fii alabi alcilm waxaa lagama maarmaan ah in aynu ikhlaas la nimaadno tajriidu qasdi ataqarubi ila allahi caza wajalla can jamiici ashawaa'ib ama ifraad ullaahi bilqasdi fi aacaat waxa weeyi in dhowaansho aynu ilaahay acmaashiyo cibaadaadka ugu dhowaanayno qasadkeega inaynu ka dhartiro oo laga sifeeyo waxyaabaha badhxaya oo dhan shay kale inaan lagu badxin ee ilaahay ay u badhax tiraato saafi u ahaato oo cid kale aanay nasiib ku yeelan ama qasadki iyo ujeeddadiiyo iraadadiiyo niyada in ilaahay loo badhax tiro oo cid kale aanay la wadaagin oo niyo kaliyo ujeeddo kale aanad ka lahayn waxaad cilmiga u dalbayso maadaama cilmiga oo la dalbaa uu yahay min afdali alcibaadaat acmaasha wanaagsan ee alle loogu dhowaada kuwa ugu waaweyn waa inaad qasadkaaga alla u badhax tirtaa oo dan kale aanad ka lahayn yacnii niyada oo la saxi- yacnii la tasxiixiyo oo ilaahay loo badhax tiraa wax sahlan ma aha waxay u baahan tahay in jihaad badan lala gala nafta waayo awalu jihaadin jihaadu nafs jihaadka ugu horeeya intaanad col iyo cadow iyo gaal la jihaadin naftaada iyo shaydaan horta inaad ka adkaato ninkaan naftiisii ka adkaanaynay weli kala hadhin een shaydaan weli aanay meel kala marin cadowna iska celin maayo marka dagaalka ugu horeeya inaad nafta iyo shaydaanka ku qaado ood kaga guulaysato inaad acmaashaadoo dhan ilaahay u badhax tirto sufyaan athawri raximahullah wuxuu lahaa ma caalagtu shay-an ashadda calaya min niyatii liannahaa tataqallabu calaya yacnii wax aan rogrogoon isku dayo oo igaga adag niyadaydu ma jira buu yidhi waayo mar walba way isbedbedelaysaa markaan idhaahdo ilaahay dartii baad camalkan u qabatayba haddana niyo kale iyo wax kala waxa weeyaan ayaa barxaya oo meel kale iga soo gelaya sahl ibnu cabdilaahina wuxuu lahaa laysa cala nafsi shayun ashaqu min alikhlaas liannahu laysa laha fiihi nasiib nafta wax kaga culays badani ikhlaas ma jiro waayo nasiib iyo dheef baanay ku lahayn yacnii naftu had iyo jeer waxay jeceshahay waxay qabanayso inay wax ku lahaato oo nafta yacni bani aadamku waxay iska jeceshahay waxaan qabo waxaana waad ku leedahay laakiin waxaan qabo waxna kuma lihi dibna ha u daymoon way ku adagtay marka markii la yidhi camalkaad qabanaysoo dhan dibna ha u eegin hana daymoon damacna yuu kaa gelin waxna kuma lihid arrintaasi way ku adagtay walidaalik ayaa in badan oo cibaadaadka siyaamka iyo qiyaamka iyo qiraa'ada ka mid ah waxa ka adayg iyo culays badan niyada oo la saxo caawodha inaad taagnaato waad kari kartaa inaad soomanaato way kuu sahlan tahay inaad qur-aan akhrido way kuu sahlan tahay laakiin qur-aankaad akhriyasa iyo soomkaad soomaysa iyo salaadaad u taagan tahay inaanay cid kale nasiib ku lahayn oo rabbi ay u badhax tiran tahay waa arrin aad iyo aad adaygeeda u leh ilaa man wafaqahu allah wayasar allaahu calayh ruux alla uu waafajiyo oo u sahlay mooye waa arrin aad iyo aad culayskeeda u leh walaalayaal idan أول صفة من صفات الطالب الناجح وتحقيق الإخلاص في طلب العلم صفة اللبات والمواظبة إلا شوكتيو ولا دائما طلب العلم ويطلب العلم مدو كل ما ذم له وهي علم يا بحر لا ساحل له بدءا حيل اللغة بحبل هاي وما أوتيت من العلم إلا قليلا intaad dhigataba in ka sii badan baa kaa qarsoon wa fowqa kulli dii cilmin caliim waxaa marka munaasib u ah aalibulcilm inuu dalabulcilmigiisa joogteeyo oo aanu mawsim mucayana ku koobnaan waayo nabigu sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi kamaa fii saxiixayni min xadiidi caaisha axabu alacmaali ila allahi adwamuha wain qalla waxaa camal ilaahay ugu jecel yahay ka la joogteeyo ee loogu dawaamkiyo joogtada badan yahay haba yaraadee walow kitaab keliyood xaadirtana ha noqdee joogtee fannigaad bilowdo joogtee waxa weeyaan kutubtiisa kala kala dambaysa ama kala sarsarayseed kolba mid u gudbayso wahaakada yacni xalaqaadka ahlulcilmigaad xaadirayso ku dadaal inaad daa'imto oo aanad kala jarin waayo waxaa maahmaad ama xikmad carabiya ay odhanaysaa man habata nabat macnaha waa qofkii sugnaadaa wax noqda qofku hadduu duulduul badan yaho dawaam aanu lahayn yacnii kama gungaadho oo kama midho keeno waxa uu doonayo iyo hadafka uu hiigsanayo laakiin haddaad sal iyo sugnaansho yeelato iyo habaad dee waxbaad noqonaysa geedkaa yaree la beerayo marka uu biqlo haddaan la ilaalin oo aan laga warhayn dee waxa weeyaan yaraanta ayaa laga yaabaa inuu ku baabao laakiin haddii tacaawudkiisa iyo kawarhayntiisa iyo waraabintiisa lagu dadaalo dee wuu korayaa waanu weynaanayaa ilaa geed weyn oo jiridiisa ku joogsado uu noqdo oo harhkiisa la harhsado midhihiisana la gurto idan man habata nabad qofkii sugnaada ayaa wax noqda alabulcilmina waa camal saalixa iyo cibaado weyn saynu hore u tilmaannay idan cibaadada iyo camalkaa joogtee oo ha iska jarin sifada saddexaad waa ixtiraamu shaykh aalib alcilm qofka uu gacmihiisa wax ku baranaayo ee wakhtigiisa u huraya ee kitaabka u soo diyaarinaya ee doonaya ilaahiy rasuulkiisa xuquuqday ku leeyihiin inuu baro yacni qofkaasi waa mucallimkii ama sheekhii kitaabka dhigaye xaq aad iyo aad u weyn ayuu ku leeyahay ardayga xataa xaraf hadduu ku baro xaqa uu kugu leeyahay waa xaq weyn oo aanad u gudi karayn idan waxaa ka mid ah ardayga naajixa ah sifaadka lagu yaqaano ixtiraamu shaykhi inuu sheekhiisa iyo macallinkiisa xurmeeyo oo uu qadariyuu ka dambeeyo waxaa xaqiiqaa yacni arday sheekhiisii xurmeeyey iyo macallinkiisii oo taqdiir iyo ixtiraam u haya iyo arday aan xurmaynayn labadaas kala barako badan waanay kala midho wanaagsan yihiin oo qofka yacni muxtarimka ah ee ixtiraamka kula mucaamaloonaya kula dhaqmaya sheekhiisa cilmigiisu cilmi baraka leh oo midho wanaagsan laga goosto ayaa u noqdaa waayo ixtiraamu shaykh laysa lishaksihi walaa lidaatih maaha shakhsiyaddiisa iyo daatadiisa maaha awhebelnimadiisa laakiin waa limaa yaxmiluhu min ashariica alislaamiya waxa uu xurmada ku mutay sheekhu waxa uu xambaarsan yahay ee sharciga ilaahay ah kitaabkii ilaahay buu xambaarsan yahay sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa laabtiisa iyo sadrigiisa ku sugan taasuu ku mutaystay in la xurmeeyo oo la qadariyo walidaalik ayaa taabuus wuxuu lahaa inna min asunnati an tuwaqira alcaalim waxaa sunnada ka mid ah caalimka inaad weynaysood qadarisood xurmayso wa qaala alimaamu shaafici kuntu asfaxu lwariqa bayna yaday maalikin safxan raqiiqan haybatan lahu lian laa yasmaca waqcaha waxau yidhi kitaabka markaan rogayo xaashiyihiisa imaamu maalik yacni markaan hor fadhiyo waxau yidhi kitaabka xaashiyihiisa waraaqaha aan kolba xaashi rogaayo aayar si dabacsan oo latifan ayaan xaashiyaha u rogi jiray kolba xaashi haybatan lah anoo imaamu maalik imaamu daari lhijra raximahullah ka haybadaysanaya waxau yidhi markaa lianlaa yasmaca waqcaha yacnii shanqadha safaxaadka aan rogaayo si aanu shanqadhoodaba u maqal macnaha imaamu shaafici waxa uu leeyahay ixtiraam waxa uu tilmaamayaa heerka ay xurmadiisu gaadhay lishaykhi in imaamu maalik marka uu hor fadhiyo xataa kitaabka xaashiyihiisa uu rogayo si aayaroo latifan si aanu shanqadhiisa u maqal inuu u rogi jiray wa qaala rabiic wallaahi ma jtara'tu an ashraba almaa washaaficiyu yanduru ilaya haybatan lah wuxuu idhi wallaahi kuma dhiiran biyo inaan kabadoon cabbo imaamu shaafici oo isoo eegaya cabsi aan ka cabsanayo darteed idan culimmadii hore waxaa cilmigoodu baraka ku yeeshay oo ay ku noqdeen dad midho wanaagsan oo barakaysan laga goostoo lagu intifaaco ixtiraamkii mutabaadelka ahaa ee cilmigii iyo ehelkiisa ayuu hayeen marka aalibulcilm haddii mucallimkiisa af iyo adinba uu ku taago oo indhaha ka laaban waayo oo laga yaabo dhibkiisa iskaba dhaaf inuu xurmeeye inuu dhibaatadiisa ku tallaabsado waxa uu noqonayaa mid cilmiga barakadiisii aan helin oo midho wanaagsan aan ka goosan bal waxaa laga yaabaa cilmigiisu inuu noqdo wabaalun calayh mid isaga uun xujo iyo cuquubo ku ah ibnu cuthaymiin calayhi raxmat ullah waxa uu lahaa ina calaa alabati alcilm ixtiraamu alculamaa wa taqdiiruhum waxa alabatulcilmi waajibka saaran uu yahay inay culimmadooda ixtiraamaan oo ay qadariyaan wa an tattasica suduuruhum limaa yaxsulu min ikhtilaafin bayna alculamaa'i wa hayrihi iyo laabahoodu inay u waasac noqoto oo ay u ballaadhnaato wixii khilaaf ay suurtowdo inuu dhex maro culimmada iyo kayrkooda laabtoodu inay qaadi karto waayo yacni shaki ma leh in ahlulcilmigu ay iskhilaafayaan oo masaa'il fara badan ay ku kala duwanaanayaan marka inay laabtoodu waasac u noqoto khilaafkaas wa an yuqaabiluu hada bilictidaar waayo khilaafkuna waa laba sida ahlulcilmigu ay tilmaamaan oo khilaafun lahu wajhun min annadari walaysa kullu khilaafin jaa muctabaran ilaa khilaafan lahu xadun min annadari had yo jeer khilaafku midna waa muctabar midna muctabar ma aha masaa'ilka ijtihaadiga ah ee lagu kala duwanaan karo ee daliil qaciya ama waxa weeyaan nas muuqda aanu ku soo aroorin ee culimmadu intay ku ijtihaadeen ay ku kala duwan yihiin masaa'ilka noocaasa waa in laabtaadu ay waasac u noqoto oo macnaha bacdu talabati alcilm hadday mas'aladaa ku qancaan wejiga leh aanad isku dayin mas'ale aan qaci ahayn inaad adigu taada ku khasabta aanad isku dayin laakiin masaa'ilka mansuuska ah ee adilada qacigaa ee dalaalada iyo hubuudkooduba ay sugan tahay ay ku soo aroortay taasi khilaafka la ysku khilaafaa muctabar ma aha waayo waajibku waxa weeye itibaacu daliil in daliilka la raaco wa in khaalafahu man khaalafah kii doonaa ha garab maro oo ha khilaafo laakiin waxaynu ka hadlaynaa wixii aan mansuus ahayn ee daliil saxiixa oo sariix kuwi aanu ku soo aroorin ee ijtihaadi ah ee lagu kala duwanaan karo inaanad isku dayin dadka inaad ku xambaarto calaa qowlin waaxid oo sheekha ku khilaafo aad ku tashniiciso ta khaladkii la diidaya waa taas waa in yacni aalibulcilmi baa tahay wixii kuu rajaxma aad ku camal fasho wixii ku khilaafana walow marjuux laga xoog badan yahayba u arago aanad ku tashniicin ee aad aqbali karto waxa uu yihi markaa sheekhu wa an yuqaabilu hada bilictidaar can man salaka sabiilan khaطa'an fi ictiqaadihi inay arrinta noocaasa khilaafkaa saa'iqee lagu kala duwanaan karo inay ku qaabilaan cudurdaar ay u cudurdaarayaan cidda waddo khaldan martay siday iyagu ictiqaadsan yihiin fi ictiqaadihi waayo sheekhu wuxuu ugu qayday fi ictiqaadihim waxaa laga yaabaa fii xaqiiqati اlamriba sabiil khaaba inaanu ahayn ee asabiilu saxiixu yahay ayaa suurowda laakiin adigu haddaad uga aragto waddo khaldan inuu maray oo mas'ale laga xoog badan yahay uu ku tegay caalimkaasi dee inaad u cudurdaarto wa hadihi nuqطaة muhimaة jidda qodobkaasi waa qodob aad iyo aad muhiim u ah lianna bacda annaas yatatabacu akhطaءa alaakhariin liyatakida minha maa laysa laa'iqan fii xaqihim waxa uu sheekhu yidhi qodobkaasina waa qodob muhiimadiisa leh waayo dadka qaarkood yacni dadka kale akhta'adooda ayay u raacraacaan oo u dabagalaan si ay uga dhigtaan wasiilo ama sabab aan ku habboonayn xaqooda yacni xaqa culimmada wayushawishu cala annaasi sumcatahum oo dadkana ay tashuush iyo mugdi iyo waswaas ay uga geliyaan sumcada iyo sharafta culimmada yacni sheekhu wuxuu tilmaamay maslabka ama dariiqa dadka qaarkood ay maraan ee ah in caalimka ama sheekha akhtaadiisa iyo gafkiisa masaa'ilku ku khaldamay la dabagalo oo la jamciyo maaha lilaahi wa fillaah walinasiixa laakiin si loo isqaatiyo ama waxa weeyaan waxaan laa'iq ahayn loogula tacaamulo ama sharaftii iyo magacii uu bulshada ku lahaa loo baabi'iyo ariiqada noocaasa ayaa sheekhuu tilmaamay ariiqo khaldan inay tahay waayo addiinu nasiixa yacnii diinta dariiqeedu waa nusxi qofku hadduu khaldamo ama caalim ha noqdo ama mucallim ha noqdo waajibka kaa saarani waa an tansaxa inaad u naseexayso waayo inuu khaldamo kuma farxaysida waad ka naxaysaa mar haddii aad ka naxayso dee sidaad ku soo celin lahayd waa inaad waddadeeda marto laakiin haddaad kuba farxdoo tiraa wallaahi maantuu ii gala alla ilaah waa maalintaydii ood markaa qalinkiiyo buugga aad la boodo waxau hadafkaagu noqonayaa ma aha nusxi ma aha hanuun iyo hidaayadiisa inaad doonayso laakiin waxay noqonaysaa inaad karkaarka sii weydaaniso oo ariiqa dhaafisay inaad doonayso taasina ariiqii islaamiga ah ee saxiixa ahaa ma aha waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam iyadoo imminka aynaan mawduuca ka hadlayn haddana sunnadiisa haddaad u noqotaan waxaad arkaysaan in fara badan kayfa kaana yatacaamalu maca almukhaalifiin siduu ula tacaamuli jiray sidee qofka khaldamee u yimaada uu ula dhaqmi jiray sidee uu ka yeeli jiray waxa uu sheekhu yidhi wahada min akbar اlakطaa yacni arrinta noocaasa oo qofka khata'iisa in la dabagalo oo waxa weeyaan si loogu xadgudbo oo xuquuqdiisa loo duursiyo waa akhtaada ugu waaweyn waxa uu sheekhu yidhi waida kaana اkhtiyaabu اlcaamiyi min annaasi min kabaa'ir الdunuub faina اkhtiyaaba اlcaalimi akbar wa akbar wuxuu yidhi nin iska caamiyo oo caamatulmuslimiin ka mid ah xanta la xantaa hadday ka mid tahay dunuubta waaweyn nin caalimo ahlulcilmiya xanta la xantaana way ka sii weyn tahay oo way ka sii foolxun tahay oo macnaha xantu mar walba iyadoo muxaram ah haddana fii ahli lcilmi ashaddu taxriiman marka ahlulcilmiga ahlulkitaabi wasunna la xamanayo ayaa taxriimkeedu sii daran yahay waxa uu sheekhu yidhi لأن اkتiyaab الcaalm laa yqtaصir dararh عalى الcاalم waayo caalimka oo la xanto oo lagu xadgudbaa xanta iyo xadgudubkaasi dhibka ka dhalanaya caalimka kuma koobna bal عalayhi وعalىa maa yaxmilhu min alcilm الشharci bal xantaas waxay saamaynaysaa isaga iyo waxa uu xambaarsan yahay ee cilmiga sharciga ah إdan laa budda لطaalib الcilmi min الأdب waxaa lagama maarmaan u ah qofka taalibulcilm inuu aadaab iyo ixtiraam u yeesho culimmada iyo mashaa'ikhda wax u dhigaysa waayo cilmi aan adab lahayni baraka male walidaalika ayaa la yidhaha alcilmu biyadi man laa adaba lah ka sayfin biyadi man laa caqla lah yacni cilmi gacanta u galay bilaa edeb waxa uu la maala ma tusaale yahay seef gacanta u gashay nin waalan nin waalan hadduu seef qaato dee dad iyo duunyaba wuu ku gumaadayaa soo maaha cidna ka duwi maayo wixii ka soo hormaraba qoortuu kaga goyn kanna dee cilmigii hadduu xambaaro bilaa edeb wixii ka soo hormaraba wuu jiibsiinaya uu eegi maayo meel munaasaba iyo waxa laa'iqa ah iyo mas'aladu halkay ku habboon tahay waayo xataa kelimatulxaq xataa kelimada xaq eed ku dhawaaqayso waxay u baahan tahay goortaad odhanayso iyo goobtaad ka odhanayso iyo sifada ama asluubkaad u odhanayso iyo sidaad u odhanayso in badan inaad ka fiirsato waayo walxaqu qad yactariihi suu'u tacbiiri iyadoo xaqu uu xaq yahay ayaa cibaaro xumo ay ku dhici kartaa oo adigu suuradiisa aad fool xumayn kartaa oo waxaa laga yaabaa kelimadii xaqa ahayd inay dadka agtooda ku fool xumaato cibaaro xumidaada darteed dadkuna waxaa la doonayaa xaqa inay qaataan ee xujada ku ogun ma aha qul kalimataka wamshi ereygaaga dhe oo dhaqaaq ma aha laakiin hadafku waxa weeye inay dadku ku intifaacaan oo waxaad leedahay ay qaataan walidaalik aalibulcilm cid walba waxay ka mudan tahay waa inuu garanaayo qofka ka weyn qofka ka yar qofka sheekha ah qofka macallinkiisa ah fa acti kulla dii xaqin xaqahu qof walba xaqa uu kaa mudan yahay sii ninka kaa weyn ixtiraam oo qadari waayo nabigu sal allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa laysa mina man lam yarxam sagiirana walam yuwaqir kabiirana naga mid ma aha oo macnaha waddadayadii iyo sunnadayadii kuma sugna qofka aan kaayaga weynna weynayn een ixtiraamin kaayaga yarna u naxariisan marka cilmigu waa inuu ku baro ka kaa yar inaad u naxariisato ka kaa weynna aad ixtiraamto ina min ijlaal illaah ikraamu dishaybati lmuslim yacni qofka kaa weyn waxa uu kaa mudan yahay waa inaad garato haddaad doonto aduu ka cilmi bado yacni nin ka cilmi badan baad noqon kartaa adoo yaroo sabi ah laakiin taasi waa inaanay ku dhaafin ixtiraamkii qofka weyne uu kugu lahaa si latifan oo dabacsan oo ixtiraam iyo qadarina ay ku dheehan tahay kelimada xaqa waa inaad u gaadhsiiso qofkii kaa weynaa sifada afraad ee aynu ku soo khatimayno waxa weeye alcamalu bilcilm cilmiga aad baranayso inaad ku camal fasho yacni cilmiga hadafka loo baranayaa waa lilcamal waa in lagu dhaqmo waxaa cilmiga loo baranayaa waa in lagu camal faloo lagu dhaqmo camalku markaa waa samarada iyo midhaha laga goosanaya cilmiga oo cilmi aan camal lahayni waa geed bilaa hadh ah yacni geed weyn oon hadhba lahayn oon midhaba lahayn dee lagu intifaaci maayo hatf alcilmu bilcamal fain ajaabahu waila rtaxal waa kuwii bacdu salaf yidhi waxaa cilmigu uu yeedhanayaa oo u dhawaaqayaa camal hadduu ajiiboo camalku yimaado fa biha haddii kale meesha waa isaga guurayaan walidalika bacdu salaf waa ku yidhi ida aradta xifda alxadiidi facmal bih haddaad doonto inaad xadiidka waxa weeyaan xafido ku camalfal marka camalfalku oo waxyaabaha cilmigu kuugu sugnaanayo eed ugu intifaacayso imaamu shaaficina waxa uu yihi laysa alcilmu maa xufid alcilmu maa nafac cilmigu wax la xafido oo la xambaaro un ma aha laakiin cilmigu waa wixii wax tara cilmiga naaficiina waa kaa camalfalku uu la socdo ee saaxiibkiisa uu ku dhaqmaayo ee awaamirtiisa uu qaadanayo nawaahidiisana uu ka fogaanayo أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك قرآنك أما أدو حجكوية أو كدودية أو كدفاعية أما أدو حجكوية أو كدعوينية إمام النووي في شرح مسلم حديث كان مركو شرحه يوحي فمعناه ظاهر حديث كان معنيه سواء إسكعدي waxa weeye ay tantaficu bihi in talawtahu wa camilta bih wailaa fahuwa xujatun calayh macnaha waxaad ku intifaacaysaa oo qur-aanku wax kuu tarayaa haddaad akhridood ku dhaqanto haddii kale xujuu kugu yaho aduu ku dacweynaya imaam lqurdubina fi lmufhim lima ashkala min talkhiisi kitaabi muslim waxa uu yidhi yacni annaka ida imtahalta awaamirahu wajtanabta nawaahiih kaana xujatan lak wain lam tamtail dalika uxtuja bihi calayh waxa uu yidhi macnuhu waxa uu yahay haddaad awaamirtiisii la timaado nawaahidiisiina aad ka dheeraato aduu xujo kuu noqonaya oo qur-aankuu ku difaacaya laakiin haddii aanad la iman taas oo amarkiisii aanad ilaalin nahyigiisiina aanad ka dheeraan adaaba lagugu xujaynaya oo qur-aanku ku dacweynaya qur-aanku markaa imaa an yaquudaka ila aljinaan waa markaad ku camal fasho inuu janno kuu hogaamiyo wa ima an yasuuqaka ila niiraani ciyaadan billaah waa haddaad ku dhaqmi weyo qaala subxaanah aladiina aataynaahum lkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatih waxaa allah u yidhi subxaanah kuwaannu kitaabka siinay waxay akhriyayaan akhrintiisii dhabta ahayd ee kitaabku uu xaqa u lahaa yatluunahu xaqa tilaawatih إمام القرطبي في تفسيره وحول قال قتادة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب على هذا التأويل هو القرآن وقال ابن زيد هم من أسلم من بني إسرائيل والكتاب على هذا التأويل هو التوراة والآية تعم ذلك وحول إمام القرطبي قتادة وحوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وحلوغة جيدا أصحابتي النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه كتابكنا مركة تفسيرك الله إيغو وقرآنك الذين وحلوغة جيدا أصحابتي النبي كوا وي كوا لغسفي يتلونه حق تلاوته ibnu zaydna waxa uu yidhi maya waxaa loo jeedaa ciddii islaamtay reer banu israa'iil kuwii ahlu kitaabka ka mid ahaa ee islaamay kitaabkuna waa towraad waxa uu sheekhu yidhi markaa wal-aayatu tacumu dalik aayaduna way wada caam yeelaysaa ahlukitaabkii hore iyo ummaddii islaamka ee qur-aanka lagu soo dejiyey labadaba waa caam yeelaysaa oo waa shamlisanaysaa mujaahidna waxa uu yidhi yatluunahu xaqa tilaawatihi ay yacmaluuna bihi xaqa camalih macnaha camalkiisii xaqa uu lahaa ayay ku camal falayaan oo waa raacayaan waayo culimmadu tilaawada waxay u qaybiyaan laba tilaawa lafdiya iyo tilaawa xukmiya tilaawa lafdiya waa qira'atu xuruufi lqur'aan qur-aanka xuruuftiisa in la akhriyo waa tilaawada lafdiga ah laakiin tilaawada xukmigiihi waa itibaacu awaamirihi walijtinaabu can nawaahiihi hadihi hiya tilaawa alxukmiya waana ahamu tilaawatayn labada tilaawo ta muhiimka ah ee darteed qur-aanka loo soo dejiye weeye kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaatih waliyatadakkara ulul albaab idan yacmaluuna bihi xaqa camalih waa tilaawadii xukmiga ahay walidalik caaba allahu calaa culamaai suu min ahli lkitaab cadama alcamali bih wayashmalu culamaa almuslimiin sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii culamaau suu culimmadii xunxumaa ee ka mid ahaa culimmadii ahlulkitaabka alyahuud waxa weeyaan culimmadii yahuudeed iyo kuwii ahlulkitaabka ahaa ee kitaabkii lagu soo dejiye aan ku dhaqmin waxaa ilaahay ku ceebeeyo ku canaantay camalfalla'aantii ay ku camalfali waayeen kitaabkii loo soo dejiyey canaanta noocaasa iyo citaabkaas iyo ceebayntaasina waxay caam yeelaysaa culamaaulmuslimiin oo hadday kitaabkii qur-aankaa ku dhaqmi waayaan oo sunnadii rasuulkooda ay hirgelin waayaan canaantaasi waa u taallaa waayo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxaa alla u yidhi subxaanah ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun iyadoo nimankii ahlulkitaabka ahaa ee kitaabkii loo soo dejiyey ku dhaqmi waaye lagu canaananayo ayaa alla waxa uu yidhi ata'muruuna annaasa bilbiri ma dadka ayaad faraysaan samafalka iyo wanaagga watansawna anfusakum oo lafihiinniina waad iloobaysaan wa antum tatluuna alkitaab walxaal antum tatluuna alkitaab idinkoo kitaabkii akhriyaya miyaad naftiinniina ilowdeen dadkiina wanaag faraysaan afalaa tacqiluun miyaydaan waxba kala garanayn miyaydaan caqli iyo garasho iyo garaad aydaan lahayn waayo qofka caqliga lihi wuxuu kala yaqaanaa dhibkiisa iyo dheeftiisu waxa ay ku jirto markaa qof caaqili dee dadka intuu wanaag faro naftiisana iloobi maayo ee caaqilku wanaagga uu dadka faraayo isagaa uga horeeya li'anna wuxuu garanayaa dantiisu halka ay ku jirto الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي وحول آياتها مركو فسراي وسمي العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وحا عقلك عقل لويل واي وحكو قرانا يا وحي وحترى يا خيره وينعقل به عما يضره وحنوك جوك سنة يا وحي النبايا وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه waayo waxa uhi caqligu waxa uu qofka saaxiibkiisa ku boorinayaa oo ku dhiirigelinayaa inuu noqdo dadka khayrka uu faraayo ka ugu hor sameeya iyo inuu noqdo dadka xumaanta uu diidayo ka ugu horeeye ka taga caqligu sidaasuu ku boorinaya waxa uhi markaa faman amara hayrahu bilkhayri walam yafcalhu aw nahaahu can ishari falam yatrukhu qofka haddaba dadkii wanaag fara een isagu samayn ama xumaan u diida isagu u weydaarta dalla calaa cadami caqlihi wa jahlihi waxay astaan iyo daliil arrintaasi u tahay caqli xumadiis iyo jaahilnimadiis inaanu caqli lahayn khusuusan idaa kaana caaliman bidalika qad qaamat calayhi alxuja gaar ahaan marka uu arrintaas garanaayo ee xujadu ay ku qumtay والآية وإن كانت نزلت في بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون آياتنا يعني سياقeedu haba ku saabsanaato ha ka hadasho culimadii reer banu israa'iil laakiin dhammaan dadka oo dhan waa caam yeelaysaa walidaalik ayaa shaacirkii xakiimka ah wuxuu lahaa يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تسف الدواء لذي السقام من الظنا كيما يصح به وأنت سقيم ما زلت تلقح بالرشاد عقولنا كيما يصح به وأنت سقيم ما زلت تلقح بالرشاد عقولنا عظت وأنت من الرشاد عديم ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وعو شاعرك أسلها ورننك عدك لو أحبريو هلا لنفسي كان ذا التعليم يعني وحبرستني يتعليمتني ميه نفط هذا وصغناته أذاب وباهنه تصف الدواء لذي السقام من الضنا كيما يصح به وأنت سقيم waxaad u sifaynaysaa dawada yacnii dadka buka ee cudurlowga ah ayaa dawada iyo cilaajaadka aad u tilmaamaysaa waad siinaysaa si ay ugu caafimaadaan adoo adigu cudur layn daran oo aduu uga baahi badan waxau uhi maa zilta tulqixu birashaadi cuquulanaa cidta wa anta min arashaadi cadiimu kamaad zuulin inaad cuquusheeda hanuun ku tallaashood u tilmaanto waadna waanisay adoo waanada iyo hanuunka ka madhan ibda binafsika fanhaa can ghayiha faida intahad canhu fa anta xakiimu naftaada ku bilow oo xumaanta iyo ghayiga ka reeb markay naftaadu xumaanta ka reebtoonaato markaasaa tahay qof xakiima oo waxgarada oo hadalkiisu meelmar u yahay فهناك ما يقبل فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم هل كاس أيا الله أقبل يا مركا أد نفط هذا حمانت كحكم يسو أيا قول كاقي هذا الكاق ميل مريهي أو تعليم تادو احتريسا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم يعني دقن يا أخلاق ذاتك هوديدي iyadoo nahiga iyo diidmadaada lala qabo adoo waxaad diidayso wax la mida walaaqanaya waayo ceebu weyn bay kugu tahay haddaad sidaa yeesho aad iyo aad baad ugu ceebaysan tahay macnaha ha jamcin adoo xumaantii diidaya lafteedii inaad walaaqato waxaa allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kuwa iimaanka laga helayow maxaad u leedihiin waxaydaan samaynayn maxaa uurkiinna iyo afkiinnu isku khilaafaya waayo mu'miniinta sifaadkooda waxaa ka mid a muwaafaqatu lqowli waalficil in qowlkooda iyo ficilkooda iswaafaqo laakiin munaafiqiinta waxaa astaamaha lagu yaqaano ka mid ah inay afka ka yidhaahdaan waxaan uurkooda jirin yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim allah markaa waxau ihi jalla sha'nu maxaad u leedihiin waxaydaan samaynayn kabura maqtan cinda allah ilaahay agtiisa cadha ahaan waxa ugu weynaaday maxay an taquuluu maa laa tafcaluun inaad tidhaahdaan waxaydaan samaynayn yacni waxa ilaahay aad ugu cadhooday in qowlka iyo ficilku iskhilaafo ood ku hadashaan waxaydaan ku camalfalayn abulcataahiyana waxa uu yidhi wabbakta hayraka bilcamaa faafadtahu بصرا وأنت محسن لعماك وفطيلة المصباح تحرق نفسها وتضيء للأعشى وأنت كذاك وحولها غير كآيات كعنانة إن الآن مركاسات أفايديس إن رئيين وحكال أركو أضو أضو إن الآن تاذي باقك معنى أضو إن دلو الدمع آيات غير كعنانة إن الآن غير كواضا فعلك oo indhaad u siyaadisay adigiina dambaad waxa uu wa fatiilatu almisbaahi tahriqu nafsaha faynuuska la shito dubaalada yaree dhexdiisa ku sugan ee shidmaysa yacni dubaaladaa faynuuskee la shidanaayo waxa uu yidhi dubaaladaa yari taxriqu nafsaha nafteeda way gubaysaa wa tudiicu lilacshaa kii habeenada lahaa acshaa waxaa la yidhaha alladii laa yubsiru bileyl qofkaan habeenkii waxba arag markaa kii habeenada lahaa in habeenkii waxba arkayna yacni shamaca ama dubaalada ama faynuuskaa yaree uu shitay dee waxbay u iftiiminaysaa nafteediina way gubaysaa wa anta kadaaka aduuna kaasaad la mid tahay oo naftaadii baad gubaysaa hayrkaana waxbaad u iftiiminaysaa waa marka qowlkaaga iyo ficilkaagu iskhilaaf وفي مسلم من حديث أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه وحولي وحن مغلي رسولك على أوله ما لنت قيام النبال لكينيا مركاسا النار تلقوا دحتوريا مركاسا مدعرديسي علوشه وكجرتيسي أي بنانك وسوبوديا waxa la wixii uu caloosha ugu jiray iyo midhciradiisii ayaa bannaanka imanaya fayaduuru biha kamaa yaduuru alximaaru biraxa fayajtamicu ilayhi ahlu nnaar dabadeed dameerku dhagaxa uu wax ku shiidayo siduu ugu wax ku riqayo siduu ugu wareegaysto sidaasoo kale ayaa qofka ahlu naarkee uu ku jirtiisa ay bannaanka u soo baxday midhcirkiisiibuu sidaa ugu wareegaysanaya markaasay ahlu naarkii isugu imanayaan fayaquuluun markaasay ku odhanayaan yaa fulaan maa lak alam takun taamuru bilmacruufi watanhaa cani lmunkar fayaquulu bala waxay odhanayaan hebelow maxaa ku helay miyaanad ahayn kii wanaagga na fari jiray xumaana noo diidi jiray waxaa odhanayaa maya waanah oo halkee inkaantu kaaga dhacday kuntu aamuru bilmacruufi walaa aatiih wa anhaa cani lmunkari wa aatiih laakiin wanaagga waan idin fali jiray manaan fali jirinoo ma samayn jirin xumaantana waan idiin diidi jiray marka kadibna waan idiin weydaaran jiray marka macnaha waxaa laygu cadaabayaa waa muwaafaqatqwl waa mukhaalafatu lqowli lilficil qowlkaygii iyo ficilkaygii baa iskhilaafay waa sifatu lmunaafiqiin imaamu shaatibi ayaa waxa uu yidhi raximahu llah kaana rajulun yas'alu abadarda faqaala lahu kula maa tas'alu canhu tacmalu bih ninbaa abudardaa yacni su-aasha ku badiyo wax weydiin jiray mar kastaba markaasuu abudardaa ku yidhi war waxaanad i su-aalaysoo dhan ma ku wada dhaqantaa qaala laa markaasuu yidhi maya qaala famaa tacmalu biziyaadi xujat illaahi calayk wuxuu yidhi haddaa maxaad ku falaysaa yacni xujada ilaahay ee dushaada saaran ee aad kororsanayso macnaha cilmigu hadduu camal waayo waa xujatun calayk hadhow qiyaamaha wax marmarsiiya iyo macdiro aad ku hesho ayaanad helayn oo xujadii lagaaga gar helayay uunbaad farabadsanaysaaye dee waxa weeyaan wax kale kuu tari maayo marka waxa uu yidhi xujajka aad badsanayso maxaad ku falin haddaanad ku dhaqmayn xasanulbasrina wuxuu yidhi raximah llah ictabiru nnaasa biacmaalihim wadacuu aqwaalahum war dadka ku qiimeeya oo ku miisaama camalkooda hadalkoodana dhaafa fain allaha lam yadac qowlan ilaa jacala calayhi daliila min camal waa ilaahay kama tegin qowl iyo hadal ilaa wuxuu u yeelay astaan iyo daliil lagu garto oo yusadiquhu aw yukadibu rumeeyo ama beeniya xasanulbasri wuxuu yidhi hadal kastaa wuxuu leeyahay astaan lagu garto inuu run yahay hadalkaasi iyo inuu beenyahay oo camal ah macnaha astaanta qowl kasta markhaatiga u furaysaa waa camalka qofka oo macnaha marka camalkii qofku qowlkiisa uu waafaqo waxay taasi markhaati u furaysaa in qowlkiisa iyo waxa uu sheegaya ay run yihiin oo xaq u yahay laakiin markay iskhilaafaan ee wanaaggii isagoo ku hadlaya camalkiisu uu khilaafo waxay taasi beeninaysaa qofkan wanaaggiisii iyo diinta inaanu ka run sheegayn waayo yacni qofku waxa uu afka ka sheegayo uurkiisa ee uurkiisa ku jira waa inay iswaafaqaan wغayru taqiyin yaamuru الnaasa bالtuqa طabiibun yudaawi الnaasa wahuwa caliilu shaacirkii kale wuxuu lahaa kuwa aan ilaahay ka cabsanayn oo dadka ilaahay ka cabsada le wuxuu la mid yahay nin dhakhtar ah oo dadka dawaynaya isagoo cudur la ildaran ibnu اlqayimna waxa uu ku yihi fi اlfawaa'id culamaau الsuu jalasuu calىa baabi اljanna yadcuuna ilayha waxau yihi culamaau الsuu culimada yacni xumaanta loo nisbeeyey waayo culimmadu waa laba culamaau suuq iyo culimo rabbaaniyiin ah alculamaau alrabbaaniyuun waa kuwa diintii ilaahay ay xambaareen ku dhaqmee ku toosan waa rabbaaniyiin laakiin kuwa intay wax barteen ka baydhay waxay barteeneen ku dhaqmin waa culamaau suuq waa culimo xun ee culimo wanaagsan ma aha waxaa ibnulqayim yidhi markaa culamaau suuq culimadaa xumi jalasuu calaa baabi ljanna jannada albaabkeedii bay dadka u fadhiisteen yadcuuna ilayha annaas iyagoo dadka jannada ugu yeedhaya biaqwaalihim afkooda war jannada soo gala war khayrka raaca albaabkii jannaday fadhiisteen afkoodiina dadka waxay ugu yeedhayaan jannada inay galaan waxau yidhi wayadcuunahum ila annaari biafcaalihim waxaanay dadka ugu yeedhayaan xagga naarta afcaashooda culimmada xunxun albaabkii jannaday dadka u fadhiisteenoo afkoodiina wuxuu leeyahay jannada gala camalkoodiina wuxuu leeyahay waa beentooda naarta gala waxa uu sheekhu yidhi fakullamaa qaalat aqwaaluhum linnaasi halummu mar kastoo culamaau suu aqwaashooda iyo hadalkoodu ay yidhaahdaan dadka ay ku yidhaahdaan kaalaya jannada gala qaalad afcaaluhum laa tasmacuu minhum afcaashoodu waxay odhanaysaa ha maqlina dhagaw jalaqsiinina falow kaana maa dacuu ilayhi xaqa kaanuu awala almustajiibiina lah waayo waxaanay dadka ugu yeedhayaan hadduu xaq yahay waxay odhanayaan waxaanay dadka ugu baaqayaan hadduu xaq yahay iyagaa ugu hor ajiibi lahaayoo cid walba iyagaa ugu horrayn lahaa fahum fi suurati adillaa xagga madharka iyo qaabka guud waa dad dadkii khayrka tusaya culamaau suuq wa fi lxaqiiqati qutaacu turuq dhab ahaanna waa dad jidgooyo dhigtay oo jannada agteedii intay kaantarool ama jidgooyo dhigteen dadkiile ka jooga yacni qutaacu turuq waa dhuljiifkii oo kale dadka waddada ama bannaanka dadka u gala si ay hantidooda iyo maalkoodaba waxa weeyaan u dhacaan marka waxa uhi culamaau suuq xaqiiqa ahaan waa qutaacu turuq waddadii jannada laga loo yacni loo marayay ayay goosteen bay dadku u fadhiisteen si ay uga joojiyaan laakiin xagga suurada iyo madharka guud waa adilaa oo dadka khayrkay tusayaan laakiin camalkoodaa u diidaya calaa kullin ibnulqayim waxa uu inoo tilmaamay suuro ama qaab waadix oo cad oo ka turjumaya qofka qowlkiisa iyo ficilkiisu iskhilaafa oo waxa uu tilmaamay in culimmadan hadalkoodiina dadka uu jannada ugu yeedhayo ficilkoodiina naarta uu ugu yeedhayo sidee arrintaasi ku suuroobaysaa waxay ku suuroobaysaa dee qofka hadalkooda raacaana waxaa laga yaabaa inuu ku janno galay iyo khayr bay sheegayaane laakiin qofka ficilkooda u fiirsada iyo camalkooduna waxaa laga yaabaa inuu ku naar galo waayo camalka iyo ficilka ay samaynayaan ma waafaqsana xaqa ay sheegayaan marka camalkoodiina waa lagu naargelaya qowlkoodiina waa lagu jannogelaya alxaafid ibnu rajab kitaabkiisa lataaif almacaarif waxa uu ku sheego uu yidhi yaxya ibnu mucaad meesha uu fadhiistaba waxa uu ka tirin jiray mawaacid lwaacidi lan tuqbala xataa yaciyaha qalbuhu awala yaa qowmi man adlamu min waacidin khaalafa maa qad qaalahu fi lmala adhara bayna annaasi ixsaanahu wakhaalafa araxmaana lama khala waxa uu yaxya ibnu mucaad yacni majaalista goobaha uu fadhiista uu ka tirin jiray saddexdan bayd mawaacidu lwaacidi lan tuqbala ninka waaninaya wax waaninaya waanadiisa la aqbali maayo xataa yaciyahaa qalbuhu awalaa ilaa horta isaga qalbigiisu uu weeleeyo waxa uu dadka ku waaninayo waa halkay culimmadu ka yidhaahdaan maa kharaja min alqalb yadkhulu fi lqalb yacni wixii qalbi ka soo baxay baa qalbi gala marka uu isagu weeleeyo qalbigiisu waxa uu sheegayo ayaa waanadiisuna maqbuul noqonaysaa lada nnaas waxa uhi qoomkayow man adlamu min waacidin oo yaa ka dulmi iyo darar badan nin wax waaninaya oo khaalafa maa qad qaalahu fi lmala dadka hortooda wixii uu ka yidhi ee wanaag ahaa khilaafay adhara bayna annaasi ixsaanahu dadka dhexdoodii wanaag buu muujistay wa khaalafa araxmaana lamaa khalaa mar alla markii uu gaar noqdayna ilaaha raxmaanka waa caasiyey oo macaasidii ayuu u banbaxay ciyaadan billaah abu cabdiraxmaan asulami calayhi raxmat ullah waxa uu yidhi xadaana aladiina kaanuu yuqri'uunana alqur'aan cuhmaan bnu cafaan wacabdilaahi bnu mascuud wagayruhuma wuxuu yidhi waxay noo sheegeen kuwii qur'aanka noo akhriyi jiray ee na beri jiray sidii cuhmaan ibnu cafaan iyo ibnu mascuud iyo kayrkoodba annahum kaanuu idaa tacallamuu min annabiyi sala allahu calayhi wasalam cashra aayaad inay ahaayeen kuwa nebiga markay ka bartaan toban aayadood lam yatajaawasuuha xataa yatacallamuuha wamaa fiiha min alcilmi waalcamal inay ahaayeen kuwa markay nebiga toban aayadood ka bartaan aan ka tallaabsan ilaa horta tobankaa ay bartaan waxay xambaarsan yihiin cilmi iyo camalba waxa uu yidhi qaaluu fatacallamna alqur'aana waalcilma waalcamala jamiica waxaannu mar keliya wada barannay qur'aankii iyo cilmigii iyo camalfalkiisii oo wada socda waxa uu tilmaamayaa abu cabdiraxmaan asulami saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim inay ahaayeen kuwa cilmiga ay dalbayaan iyo camalfalkoodu wada socdo innaka aafada inagu dhacday waxa weeye camalkeenna iyo cilmigeennu ma wada socdo oo haddii qofku naftiisa ku xisaabinayo imise xadiid baad maanta dhigatay maxaadse kaga camal fashay imise aayadood baad xafiday maxaadse kaga dhaqantay haddaynu taa ku xisaabtamayno waxaynu noqon lahayn dad dariiqii salafka ku sugan oo haya oo ku dayanaaya laakiin maanta dad fara badan ilaa man raxima allah wa qaliilun maahum cilmigoodii iyo camalkoodii ma wada socdo oo waxaa laga yaabaa cilmiga farabadsa mooye hamigeenna iyo warwarkeennaba inuu ku yaryahay sideed ugu camalfashaa waxaad baranayso laakiin salafkii saalixa ee wanaagsanaa saxaabadii iyo waman tabicahum biixsaan waxay ahaayeen kuwo cilmigooda ku qiimeeya camalka oo aayadda ay bartaan naftooda ku xisaabiya ma ku dhaqanta xadiidka ay maqlaan naftooda kula xisaabtama ma ku dhaqanta sidaa darteed ayaa waxay yidhaahdeen toban aayadood nebiga haddaannu ka baranno qur'aana maannaan dhaafi jirin horta tobankaa cilmigooda iyo camalkooda ilaa aanu sugno walidaalika ibnu cumar waata la yidhi yacni amaaniya siniin siddeed sannadood ayuu ku nagaaday yacni siduu u xifdihi lahaa suurat lbaqara suurtagal ma aha xuruufta suuratulbaqara muddada intaa leeg inay ku qaadato laakiin waxa ku qaatay waa xuduuddii iyo axkaamtii ay xambaarsanayd ee tirada badnayd waayo laa shaka walaa rayb qofka doona suuratulbaqara waxay xuduud iyo axkaam xambaarsan tahay inuu ku wada dhaqmo inuu ku raagayo muddo ku qaadanayso markaa salafuna saalix ridwaanullaahi calayhim waxay ahaayeen dad cilmigooda camal la socdo innakana taas ayaa maanta laynooga baahan yihi walaalayaal alcaamilu bicilmih fii aclaa cilliyiin kamaa ana taarika alcamal fii asfala saafiliin yacnii qofka cilmigiisa ku camalfalaa acla alcilliyiin darajaadka ugu sarreeyuu ku sugan yihi ilaa la gaadhsiiyey inuu yahay maca almalaa'ikati almuqarabiin wladii yaqra'u alqur'aana wahuwa maahirun bih maca asafarati alkiraami albara ilaa markhaatigooda lala xidhiidhiye kii malaa'igta shahid allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilm ilaa ilaahay tilmaamay darajooyin inuu kor ugu qaadayo yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat idan alcaamilu bicilmihi fii aclaa cilliyiin laakiin qofka cilmigiisa ku camalfali waayaa waa fii asfali saafiliin yacnii darajata u hoosaysa ayuu ku sugan yahay ilaa maal iyo tusaale loogu soo qaatay ay iyo dameer xayawaanaadka ugu liita waxaa ka mid ah akhasulxayawaanaat dee dameerka iyo ayga waxaa lagu matalay qof diintuu xambaaray dhabarka u jeediy oo raadkiisa dib u qaaday oon hore u socon oon camal iyo dhaqan la iman ayaa lagu masalay inuu yahay dameer kutubsida ama ay carabka la allaadiye bal intay isku jiraan darajo qof la yidhi waa maca almalaa'ika maca safarati alkiraami albara'a fii aclaa ciliyiin iyo kaa la yidhi famahaluhu kamahali ilkalb kamahali alximaari yaxmilu asfaara waa kaaf iyo kala dheeri waxaa allahu yidhi subxaanah مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وحو ربي سبحانه كوي توراة لو حنباريي ee wixii towraad ku yaalay la amray inay ku dhaqmaan dabadeed aan xambaarin macnaha aan ku dhaqmin wixii towraad ku yaalay ee dhabarka u jeediyey hee waxaa kuwaa sifadoodu iyo tusaalahoodu yahay ka maali lximaari yaxmilu asfaar waa sidii dameer kutub sida waxaynu naqaanaa dameer haddii kutub lagu raro iyo haddii looxaan ama raashin ama dhagaxaan lagu raro isaga waa isugu mid waxa uu sidaa waa culaysun culays waa u culaysun oo macnaha dameer kutub sida waxaa loogu masalay nimankan sida dameerku aanu ugu intifaacin waxa uu sido ee ay isugu mid u tahay haddaad dhagaxaan ku rarto iyo haddaad kutub qur-aana ku rarto sida yacnii dameerku kutubtaa uu ka yahay ee aanu ugu intifaacayn ayaa qofka qur-aankii uu bartay iyo sunnadii uu bartay ku dhaqmi waayey sidaasoo kale uu ka yahay waxa uu xambaarsan yahay sida dameerku kutubta lagu raray uu ka yahay ayuu kanna ka yahay qur-aankuu xafiday hadduu xuduuddiisii dayacay walow xuruuftiisii haba xafideen waxaa allah u yihi biisa maalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaati illaah wallahu laa yahdi alqowma aldaalimiin waxaa xumaan badan oo aad iyo aad u xumaaday kuwa aayaadka ilaahay beeniyey masalkooda iyo tusaalahooda xumaaday oo xumaan oo dhammi ay isugu timid allahna ma hanuuniyo qowmka daalimiinta ah imaamu shinqiidi fii adwaa'i lbayaan xowla hadihi alaaya waxa uu yidhi wa hadihi alaayatu ashaddu maa yanbaqi alxadaru minha wa khaasatan litulaabi alcilmi wa xamalati wuxuu yidhi aayaddan waa waxa ugu adagay habboon tahay in laga digtoonaado si aan loogu dhicin gaar ahaan culimmada iyo kuwa cilmiga dalbaaya yacni culimmada iyo dalabatulcilmigaba waxaad garanaysaa markaa aayaddu inay caam tahay oo qofka taalibulcilm qur-aankii uu bartay iyo sunnaduu bartay hadduu ku dhaqmi waayo inay ku rumoobayso ka maali lximaari yaxmilu asfaara ciyaadan billah waxaa kaluu rabbi yidhi subxaana واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وحا الله يدي نبي الله وحا ددك كد الأخردا ونا شيغتا كوانو آياتك يغا سيناي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا كانوا آياتك يغا سيناي ee diinta bartay ee xambaaray ka qisadiisa iyo warkiisa dadka u sheeg si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan kaanu aayaadka yaga siinay oo fansalakha minha ka xuubsiibtoo ka dhexbaxay aayaadkii yacnii maska iyo abeesadu markay muddo joogaan xuubkooda waa ka dhexbaxaano way xuubsiibtaan markaa sidaasoo kale ayuu uga xuubsiibtoo macnaha diintiiba uga dhexbooday fa atbacahu shaytaan fa kaana min alghaawiin markaasaa shaydaankii isaga raaco isaga uu dabagalay isagiibaaba macallin u noqday shayddaankiibaaba arday u noqday waayo wadaadka diinta bartay marka uu loox tuuro jaahilka iyo caamiga isagaa ka daran bal shaydaanka inuu baradhaafiyaa laga yaabaa oo uu ka shisheeyo fa kaana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alard watabaca hawaa waxaa allah u yidhi haddaanu dooni lahayn kor baanu ugu qaadi lahayn oo haddii camalka iyo istiqaamada la waafajin lahaa oo taa loo qadari lahaa oo uu ku camalfali lahaa cilmigiisa dee darajaad baa kor loogu qaadi lahaa waayo alrifcatu bilcamal la rafacnaahu biha laakiin halkeenkaatu kaga dhacday walaakinahu akhlada ila alardi watabaca hawaa laakiin dhulka ayuu u iishay oo adduunye ayuu aakhira ka doortay hawadiisa ayaanu raacay waa labada sifo ee looxtuurka qofku inuu cilmigiisa ku camalfali waayo u sababta hawaraac waayo xubuka lishayi yucmi wayusil hawadu qofka way indhatirtaa way dhegatirtaa iyo iithaaru dunya cala alaakhira inaad adduunyo ka door bidda aakhiro labadaas sifa hadday kugu dhacaan waxaa laga yaabaa cilmigaaga inaanad ku camal falin waxa uu rabbi yidhi famahaluhu ka mahali ilkalb kaa haddaba masalkiisa iyo sifadiisu waa ay oo kale oo in taxmil calayhi yalhad haddaad weerarto ood dhibaato kula dhaqaaqdo carabka ayuu laalaadinaya aw tatruku yalhad haddaad iskaba dayso oonad waxba yeelinna carabka ayuunbuu laalaadin ay sifadiisu waa carab laalaadino kana kanna yacni kan cilmigiisii ku dhaqmi waayeyna yacni sifadiisu waa carab laalaadin un dalika mahalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaatina faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun cabdiraxmaan naasir asicdi raximahu llah aayaadka markuu fasiraayo wuxuu yidhi wa fii hadihi alaayaati targiibu fi lcamali bilcilm aayaadkan waxaa ku sugan boorin laysku boorinayo oo laysku dhiirigelinaayo in cilmiga lagu camal falo وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان إيا عمل فلك علمه إنه يهي سريسين إلهي سبحانه وتعالى قفك صاحبك صاحب العمل قفك علمك كعمل فلا إنه إلهي كر قاضي شيطانك كدوري كإلالي والترهيب من عدم العمل به إيا عبسي قليل ليسك عبسين أيو ليسك دقايو إن أن علمك الله عمل فلن وأنه نزول إلى أسفل سافلين iyo camal fallaantu inay tahay asfala saafiriin oo hoos loogu daadagay halka ugu hooseynta badan inuu hoos ugu soo dhacayo qofka cilmigiisii ku dhaqmi waaya wa tasliitun lishaytaani calayh shaydaankana lagu sallidayo oo uu duufsanayo وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سببا للخذلان وعقلوا كسغا إن هوده الله راعه إيا أدونك الشهوات كالنفتي سوء إيشاء إن السببتها يقول درعنا إيا خذلان إمام الشافعي وحلق سوري مواعدي سين كيري يا واعظ الناس عما أنت فاعله يا من يعد عليه العمر بالنفس احفظ لشيبك من عيب يدنسه إن البياض قليل الحمل للدنس كعامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليبس وعوي يا واعظ الناس عما أنت فاعله كان ددك كوانين يوحو سبو سمين يو يا من يعد عليه العمر بالنفس ka neeftaa uu neefsanayo cumrigiisa loogu tirinayo ilaan neeftii kaa soo baxday iyo taadjiideed neefsataaba waa daqaa'iq iyo wakhti ka mida cumrigaagii oo maxsuub ah waxa uu yidhi kacaynkanow hee ixfad lishaybika min caybin yudannisuhu ciradaada ka ilaali ceeb wasakhaysa waayo ina albayaada qaliilu lxamli liddanasi caddaanku yacni uskaga wuu qarsan yacni ma qarsan oga oo xamilka uu xamilo shayga cadi inuu uskaga qarsadaa way yar tahay waa qaliilulxaml inta uu qaadan karo uskag mara cadi way yar tahay bar yari hadday ku samaysanto dee way ka dhex muuqataa marka waxa uu leeyahay ciradaada ceebtaa ka ilaali waxba ma qarsan kara sida sida caddaankaas oo kale waxa uu ka xaamil li thiyaab an-nas yaghsiluha wa thawbuhu ghaariqun fi ar-rijsi wan-najasi wa sidinin dadka maryahoodii urursado oo yidhi dadkan maryaha u maydhaya iyadoo maradiisii uskag iyo nijaas ay bartanka u fadhido yacni maradiisii oo wasakhaysan oo aanu tiisiiba daryeelin yidhi dadka kalean u maydhaya ayuu la mid yihi waxa uu yidhi tabqi najaata walam tasluq ariiqataha ina safiinata laa tajri cala alyabasi badbaadaa doonaysaa waddadeediina ma haysid doonidu dee dirida ama bannaanka cad kuma socoto ee biyaha badda ayay ku socota walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa kelmaddeennan liyakun shicaaru dacwatik wa talabika lilcilm maa qaalahu khatiibu alanbiyaa'i shucaybun calayhi asalaam wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa ma anhaakum canh in uriidu ila alislaaxa ma istatactu wamaa tawfiiqii ila billaah calayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib dacwadaada aad dadka ugu baaqayso iyo talabulcilmigaaga aad doonaysa cilmiga aad dalbayso shicaarka iyo astaanta iyo sifada lagugu gartaa ha noqoto iyo halhayskaagu khatiibkii ambiyadu waxa uu yidhi nebi shucayb calayhi salaam sida ilaahay kaga warramay nebi shucayb hadal caddaantiisa iyo fasaaxadiisa ayaa lagu naanaysaa khatiibulambiyaa marka nebi shucayb hadalkii uu yidhi ha kuu noqda astaan iyo afkarad sida ilaahay nooga warramay oo maxaa uu ku yidhi markii qoomkiisa uu wanaagga faray ee xumaha uu diiday wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can waxa uu yidhi anigu dooni maayo inaan idiin weydaarto waxaan idiin diiday in uriidu ila alislaaxa ma statact ma doonayo ilaa inaan wax hagaajiyo mooyaane in alla intaan karo wamaa tawfiiqii ila billaah calayhi tawakaltu wailayhi uniib wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi wslm walxamdu lilaahi awala waakhira
ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo kuwuu markaa aayadda uu ku tilmaamaya aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsana kuwa markaa hadalka dhegaysta dabadeetana raacadkiisa wanaaga badan maxaadiro aad iyo aad u qayimaayo markaa sheekhu inoo soo jeediyey markaa waxay ugu waaj aynu markaa la dhangelinno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu ka baryaynaa inuu markaa sheekha u saaro miisaanka xasanaadka maalinta markaa yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim waxaa kaloo usoo daadegayaan uu ii sheegayaa in markaa dowladii ay bilaabayso berri in sha allahu tacaala markaa waxaa looga baahan yahay ardayda afarta kitaab ee meesha lagu dhigaayo inuu markaa qofku xaadiro afarta kitaabna waa la bixinaya waa la siinaya markay afartaasi dhammaadaan imtixaan baa la qaadaya kitaab kasta imtixaan baa laga qaadaya marka imtixaankaa la qaado waxaa la siinaya ardaydii jawaalis iyo markaa shahaadatu mushaaraka laakiin maxaa u shardi ah inuu markaa qofka imtixaankaa gelaya ama markaa jaayishadaa qaadanaya inuu afartii afartii kitaab u xaadiray haddaad markaa laba xaadirtay dee waa qayb bay faa'iidaysatay laakiin insha allahu tacaala jaayishada iyo markaa wax noqonaysa inaanan ka ka qaybgelina helin waxaa kaloo idin dardaarmaya waa baaraka allahu fiikum inaad markaa waktigiinaad ka faa'iidaysataan dowladuna waxay noqonaysaa markaa tii labaad tii horena markaa ramadaan tii hore dhammeynaysanna waa tii labaad ilaahayba subxaanahu wa tacaala aynu ugu mahadnaqaynaa ilaahay markayna waafajiyey inaynu markaa dowlada qabanno waidtaadana rabbukum lain shakartum laasiidannakum walain kafartum in cadaabi shadiid wallahu aclam waxkum billahi tawfiiq